munaasabadan oo haatito laka abaalmariyay hulka ka guuleysaday koobka gobolada puntland ee oo dhexeeyay kooxo ku dhisan deegaanada dowlad goboleedka puntland iyo weliba goobro ku hayay madaxweyne ku-xigeenka dowlada puntland golyaalka dowlada maamulka gobolka nogaalkan degmada garowe baxda ciyaaro iyo marti sharafgala madaxweyne ku-xigeenka dowlada puntland iyo weliba usa abaalmarinta koobkiisa guddoonsi gobolka nugaal oo kaalinta koowaad galay iyo gobolka bari oo kaalinta lamaad galay iyoona iyo ka tartamayeen ciyaaro oo dareereen muddo fara badan waaniyo ku qayb qaadeen guud ahaan koohooyinka ku dhisan gobolada puntland waliba madaxweyne ku-xigeenka dowlada puntland celiyaas cusmaan lugutoor usa ka dheeraday muhiimada yeelata in dhalinyarada langowda tartamada ciyaaro taas oo ka helayaan dhiirigelin biliiran usoona aan mahadnagay wasaaradda dhalinyarada ciyaaro ee maamulka puntland marka hore waxaan bogaadinayaa runtii wasiir hodan siciid oo ka soo dhalaashay ama qabatay tartan aada iyo aada u qurux badan degan isdhexgal iyo sharaf badan ay ka muuqday runtii waxaan joogay tartano badan oo puntland ka dhacay tartankii horta ugu qayrada yaraabu ahaa weli tartankii ugu dambeey waxaan xusuustaa qaylo badan oo maalin iyo laba madaxdao dhan isugu tagto in waxyaaba la xaliyo weli cabatina soo gaaray oo la xaliye ma jiro tartanka o dhan mid qurux badan buu ahaa waxaa kaloo iyana sharaf ah in dhallinyaradii isboortiga soomaaliyeed oo meel walba ka timi ay sagaalka gobol u ciyaarayeen kuwa kenya ka yimi kuwa sweden ka yimi kuwa xamar ka yimi jowhar ka yimi hargeysa ka yimi sagaalka gobol puntland ka yimi beledweyne ka yimi saad maqlayseen wasiiradda dhammaana aad baad umahadsan tihiin dhalinyaro waxay taasi muujinaysaa inay puntland tahay hoy soomaaliyeed isboortiguna yahay dhexgalka iyo bulshada midnimadeeda marka insha allahu in lasii adkeeyo wasiiraddana waa ku bogaadinaynaa runtii amaan iyo sharafna way ku mutawada dee isboortiga kale dhalinyaradina madax bay ka tahay waana wasiirad dhalinyaro ah marka runtii xilkeedaas waa kasoo baxday iyadoo weliba duruufo badan oo kale ay jireen waxaan kaloo bogaadinaynaa golis oo runtii ah shirkadaha puntland halbowlaha u ah oo door weyn ka qaadatay awal dhinaca khayriga iyo horumar kale ka qayba qaadan jirtay in shirkadaheenu isboortiga ka qayb qaataan ma bisayl badan iyo ilbaxnimo timi bay muujinaysaa runtii midiyaha laftigiisa aada iyo aad baan uga mahadnayna doorkii wanaagsanaa uu maaragtay door ka qaatay waxaa kaloo aan yaro bogaadinaynaa dhammaan dadkii ka shaqaynayay ugu horeeyeen booliska oo taliyaha ciidanka booliska puntland iyo taliyaashii qaybta iyo iyo dhammaan saraakiishii kale iyo booliskiis tartanka quruxda badan oo aan cidi wax ku noqon aadka u sharfanaa runtii aad iyo aad baanu leenahay boolis aad iyo aad baad umahadsantihiin dowladda puntland waxaa ka go-an horumarinta isboortiga aad og tihiin in la dhisay garoonkan mira awaare cawaale iyo boosaaso hadda gabagaba ah qardoo socda badhano insha allahu isna la bilaabi doono labadaa garoon laftigooda garoono casri noqon kadibna qorshayaal kale baa loo soo gudbada wasaaradda iyo xidhiidhka iyo bahda isboortiga waxaa laga rabaa inay u gudbaan tartankii iskuullada sare jaamacadaha iskuullada dhexe si isboortiga halkaas looga soo quweeyo isboortiguna runtii wuxuu keenaa isdhexgal ilbaxnimo iyo inuu dhalinyarada ka jiheeyo dembiyada iyo mukhaadaraadka iyo xagjirnimada iyo waxyaabaha badan oo kale runtii garowena ama nugaalla waxay muujisay dee horta labadii caasimadii ganacsiga iyo caasimadii dhaqaalaha isku soo haray marka waa ugu tuubuuraayeen iyagana waa bogaadina runtii labadan kooxood aada iyo aad baan bogaadinaynaa waxaan tartamada ciyaaro ee langobado kooxooyinka sbortiska weliba kaalin weyn ka jarana isdhexgalka bulshada